waaxda kormeerka iyo qiimeynta ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa daafurtay wejiga labaad ee qiimeynta waxqabadka hay-adaha caalamiga ah kulankan oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa si gaar ah diradda lagu saaray warbixinada waxqabadka iyo mashaariicda muhiimka ah ee fuliso hay-adda islamic relief shirkan qiimeynta oo ay kasoo qayb galeen hay-ado iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu darnaa shirka agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta mudane maxamuud saciid nuur isagoona sheegay in wasaaraddu ay la xisaabtamayso hay-adahaasi
waxaan ku guda jirnaa wejiga labaad ee la xisaabtanka ee hay-adaha caalamiga ah oo soo bilowday sanadkii hore bishii nofembar sanadka cusubna waxaan u gudubnay fayskiisii ama qaybtii labaad ee la xisaabtanka hay-adaha maanta waxaan isu keennay dhammaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya qaybaha kala duwan ama sectoriska kala duwan iyo hay-adda islamic relief soomaaliya oo shaqo baaxad leh oo aada u weyn runtii dalka ka wada shirka kan ujeedkiisu waxau ahaa la xisaabtan iyo in hay-adda islamic relief ay soo bandhigto mashaariicda horumarineed iyo kuwa humanitarianka ee soomaaliya ay ka furiso guud ahaanteedba gobol kasta degmo kasta maamul goboleedku doono runtii ha ku yaallo dood runtii wax ku oolah baa dhex martay hay-adaha ee qaybta ka ah fulinta mashaariicdaas iyo hay-adda islamic relief waxaan rajaynaynaa in shirkan iyo shirarka noocan oo kale ah ay xoojiso daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo xog wadaagista shirka kan waxa uu runtii gogoldhig u yahay tacaamul iyo xiriir wanaagsan oo dhex mara hay-adaha iyagoo shaqada fuliya iyo hay-adaha qaybta ka ah fulinta barnaamijyada kala duwan ay ugu horeeyaan kuwa hay-adaha caalamiga ah